waxaan in badan isku taxallujinayno sugaynay in bal dowladda federaalka iyo amisom iyo international community war dagaalkan sii afdheeraaday ee sii daba dheeraaday ee jiitaba yahay intaa in leeg inuuna nagu gaadhin aan howlgal samayno afar sanaa waxaan ku jiraa waxaa ladhaha jubba koridhor iyo jubbada dhexe sida loo horeynayo iyo deegaanada la qabanayo socodkiina wuxuu noqday mid aan sar iyo raatoona lahayn kalaam hadal sheegayaa u batay laakiin waxaan rajaynayaa insha allahu inaan ciddana raacaysa way naga daba iman doontaa haddii ilaahay ciddana raacaysay iyadaa inaga daba iman doonta waa deegaankeenni soo maa waa dalkeenni soo maa cid kalean wax ka sugaynaa warma cid kalean sugaynaa annagaa isku tashanayna insha alla waxaan odhaa inaan u diyaargarowno inaan dhaqdhaqaaq samayno deegaanadeenna aan isu furo dadkeennu ay helaan si xorriyada oo madax bannaan inay meeshay rabaanna u socdaan deegaankay rabaanna ay tagaan haddii ilaahayna taasoo macnaheedu uu yahay howlgalkan inuu noqonayo howlgal dhab ah oo aan bilaabayno oo in badanba waxaan ka hadalnay howlgal howlgal howlgal laakiin maanta aan ku talagelayno inaan isku tashanno sababtoo soomaalida waxay tiraa cidna uma maqna ceella uma maqn deegaanada naga maqan caasimadii ay ka mid tahay dhulkii baa gacanta ka maqan waxaa go-aankan ogyah inaan isku tashanno haddii ilaaha yidhaahdo sida ugu dhaqsaha badanna howlgal aan isugu diyaarin